munaasabadan oo haatito lagadaa furaya xarunta cusub ee elman bis yaa weliba laka goboday magaalada dhuusamareeb welibana laka casuumay mas-uuliin iyo kumidayeen wasiiro xildhibaano ku tirsan lamada gole ee galmudug ururada bilaanta maamulka caasamada iyo weliba qaybo shalduwan ee bulshada mas-uuliinta elman bis yaa weliba yoshaacayana in xarunta si gaare wallanka bara doona gabdho gaar ahaan la bara doona xirfada hogaaminta hana ku mid ah ku qaybgalayaalka iyo waliba yosiwiin handhowaayana in elman bis iyo xarunta iyo dhuusamareeb iyo kordhidii macad si gaare wallanka bara doona bilaanta gaar ahaana la bara doona xirfada hogaaminta fartoon aadan haaji oo gudoomiyaha elman bis iyo weliba ilwaad elman oo ku mid ah aasaasyaalka xaruntun iyo maamulka magaalada dhuusamareeb yaa weliba ku hadalena muhiimaduusa bulshada aan leeya macadkun cusub oo laaka kordhi waxaan kaloo aad u mahad celinayaa wasiirada haweenka oo runtii aad nooga noferi nos aad noo soo dhaweysay nagala qayb qaadata arrimaha haweenka runtiina rabta gobolkan inay wax badan iska bedelaan qofku markuu rabo inuu wax badan isbedelo waa inuu ummadiisa uu dhex joogo kow ka bilaabo kadib uu meel kale gaari karaa iskuulkan dhismihiisa waxaa nagala qayb qaatay lovedas lovedas waa private organization oo runtii adduunyada meelo badan ka shaqeeyo iskuullo badan sameeyey dadka waxbaro annakana aan u noqonay jaaniskii ciddii markaas ugu horeyso soomaali dhinaceeda ay kasoo galeen marka waxaa la rabaa macnaha meeshay wax ka imaanayaan muhiimaddu ma ah muhiimaddu waxa waaye wixii la helay in laga faa'iideeyo inay wax ka soo baxaan ee aysan sheekada ku dhammaanin waa helna wayna dhammaatay waa helna wayna dhammaatay taas waay waxaan diidanahay elman intaasoo sano wuxuu soo shaqaynaysa inay wax xaraan waay inay wax xaraan wax bartaan saa ula socotaan xamar boqolkiiba siddeetan ardada annagaa wax barnay qabadkooda ay meesha maanta taagan yihiin sababta annaka aan iskoolkan u dhisnay ee aan rabnaa micnaha shaqada aan gobolkan ka hayno anaan sii bilaarino maanta iyo wixii ku xigubo waxaa waaye inaysan gabdho dhan aysan dareemin maseer ee fursad la-aan ay ku dhacdo dhallinyarada annaga xarumahana ka soo baxo ama combyuutar ha bartaan mise farsamo ha bartaan qofka kow aan micnaha aan fiirino markaan shaqa raadinayno aan rabnaa shaqaalaysiino waa ardaygaana because qofka intaasaa waqti gelinayno aan meel u dhisayno aan qalab caalami aan usoo dhigayno waxaa waaye horta kow aan annaka kow anaa shaqaalaysiin karno kuwaana ka naga badan anaa magaalada xataa anaa gelino anaa wixii oo hay-ad mise shirkad mise dowlad nagu xiran dhanne anaa mar walba dhallinyaradaas oo ardaygeena anaa u noqono dad markasta garab iyo meelo badan aanaa madaxa u gelino xaruntan iyo lofdash oo ku soo biirtay dee waxqabadku maanta wuxuu marayaa eray iyo saacad iyo maalin laguma soo koobi karo galmudug oo dhana ku faanaysa elman ilaahay ha u naxariisto elman cali axmed isagoo shaqayna anigu soo gaaray runtii waxaan aad ugu faraxsanahay oon galabta bogaadinayaa magacii iyo waxqabadkii iyo institutionkii midna inuusan lumin oo weli uu jiro ka maamul ahaanna biidin ilahi alkarim waxaan rajaynaynaa inaan garab istaagno doorkanagana aan qaadanno institutionkan